halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unogu saaciiday sharxayn sifahaaga ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caaway idiin sii wadaynaa kitaabkii nexemiya ah oo ka mid ah kutubta axdigii hore nexemiyaha waxa uu ahaa hogaamiyeyaashii reer binu israa'iil wakhtigii reer binu israa'iil ay ka soo noqonayeen musaafuriska waxaannu horay idiinku sii wadaynaa cutubka toddobaad oo aynu kaga gudbi doonno kan sideelaad markiina ugu dambeysay waxay inoo joogtay nexemiya ah oo bilaabay inuu dadkii soo noqday diiwaan geliyo waxaana loo diiwaan gelinayaa jilib jilib iyo reer reer haddaba waxaan kaloo ka soo hadallay in rabbigu aanu ilaaweyn dadkiisa iyo magacyadooda kuwa haatan uu bilaabay nexemiya ah inuu qoro ayaa waxa ay ka bilaabanayaan aayadda sideedaad oo waxa ay soconayaan ilaa iyo aayadda saddex iyo toddobaatanaad ee isla cutubkan toddobaad haddaba innagu waynu idiin soo koobaynaa haddaan xigashada kitaabka halkeedii idiinka sii wadno ayaannu iminkana waxaannu eegaynaa ama hoos ugu dhaadhacaynaa kitaabkii nexmiya cutubka toddobaad aayaddiisa toddobiyo tobnaad baalka lix boqol iyo laba iyo labaatan waxaana qoran sidatan reer casgaadna laba kun iyo saddex boqol iyo laba iyo labaatan haddaba cagsaadiyuu ahaa waxa uu ahaa nin ka mid ah kuwii maxbuusnimada loogu kaxaystay baabiloon wakhtigii toddobaatanka sannadood ahaa ayaa haatan qoyskiisii sii bateenoo waxa ay iminka gaarayeen laba kun saddex boqol labaiyo labaatan oo kuwo badan oo ku abtirsadan ninka ayaa soo baxa haddii nin ka mid a dadkii soo noqday lagu yidhaahdo halkeebaa abtirkan reer binu israa'iil ka soo gelaysa ayaa waxa uu odhanayaa haddii uu yahay reer casgaade waxaan ka soo farcamay casgaad oo waxaan leeyahay buu leeyahay abtir haddaba abtirku waa wax muhiim ku ah reer binu israa'iil dhexdooda haddaba haddii aadan hubin maanta in aad tahay dhallaankii ilaah ayaa waxaa habboon inaad eegto warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka shanaad aayadda labayo tobanaad baalka afar boqol iyo labaatan ee axdiga cusub markaasoo uu lahaa rasuulku kan wiilka haystaa noloshuu leeyahay kii aan wiilka ilaah haysanna nolosha ma leh haddii markaa aad haddaba ku kalsoon tahay sayid ciise masiix inuu yahay badbaadiyahaaga waad badbaadaysaa oo waxaad helaysaa nolosha haddii aadan rumaysanse waxa uu kugu leeyahay ilaah baad beenaale ka dhigaysaa haddiise aad ku kalsoonaato masiixa waxaad ku noolaanaysaa hadallada ilaah ilaah wuu qoray hadalladiisa haddaba reer cagsa waxay haatan leeyihiin innagu abtir baanu leenahay oo magacyadeennina waa kuwa oo waxaan ka soo farcannay cagsaad haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii nexemiya cutubka toddobaad aayadda koob iyo lixdanaad ayaa waxaa qoran sidatan oo kuwanuna waxay ahaayeen kuwii ka tegey teel malax iyo teel xarshaa iyo keruub iyo adoon iyo imeer laakiinse iyagu ma ay sheegi karin qabiilkoodii ama jilibkoodii iyo inay reer binu israa'iil ahaayeen iyo in kala toona waxaa markaa haatan halkan yaalla kuwo aan caddayn karin in ay reer binu israa'iil yihiin iyo in kale waxaa markaa ay leeyihiin waxaan u malaynaynaa inaynu nahay reer binu israa'iil waynu nahay ama waynu ahaan karnaa haddaba mala maladoodii ayaan iyaga ka dhigin reer binu israa'iil mana ayan caawiyin waxaa markaa laga doonayaa inay garanayaan halkii ay ka soo farcameen qofka ay sheeganayaanna waa in la yaqaano maadaama ay garan waayeen cidda ay abtir ahaan ka soo farcameen ayaa iyaga laga saaray reer binu israa'iil haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka toddobaad aayadda afar iyo lixdanaad waxaana qoran sidatan kuwanu waxa ay magacyadoodii ka doondooneen buuggii abtiriska laakiin lagama helin sidaa aawadeed wadaadadii waa laga saaray sidii iyagoo nijaas ah marka waxaannu garanaynaa in ay wadaadda ahaayeen intaan la soo saarin inayan reer binu israa'iilba ahayn haddaba waxaannu arkaynaa inayan garanin abtirkooda markaana ma ahan in layna badbaadiyo oo keliya ee waxaannu u baahannahay inaan garanno inaan badbaadnay haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaa aayadda shan iyo lixdanaad waxa ay leedahay oo taliyihiibaa iyagii ku amray inayan waxyaalaha ugu quduusan wax ka cunin jeer wadaad uuriim iyo tuumiim leh kaco haddaba markii wax la garan waayo baryahaas ayaa waxaa loo geyn jiray wadaad uuriim iyo tuumiim leh uuriim waxa uu ka macno yahay elays tuumiimna kaamilnimo wadaadka ayaa waxa uu laabtiisa ku haysan jiray beryihii hore laabgashi ay ku qoran yihiin laba iyo tobanka magac ee reer binu israa'iil oo lixlix loogu dhejiyey halka xabadka ee laabgashigiisa ah markii xaajada la garan waayena wadaadka ayaa laabgashigaas gashanaya ilaahna waxa uu muujinayaa arrinkii la garan la'aa ama fahmi waayey habase yeeshee innagu waxaynu doonista ilaah ku garanaa baryaha kan hadalladiisan qoran taasina waxa ay inoo muujinaysaa sida aynu u helayno nolosha daa'imka ah haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna ku soo gunaanadaynaa cutubka toddobaad aayadda ugu dambaysa ee saddex iyo toddobaatanaad waxaana qoran sidatan haddaba wadaadadii iyo reer laawi iyo iridhowryadii iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo dadkii qaarkiis iyo reer naataniim iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxa ay degeen magaalooyinkoodii oo markii bishii toddobaad la gaaray reer binu israa'iil waxa ay joogeen magaalooyinkoodii haddaba aayaddaas ayaa cutubku ku soo dhammaanaya oo reer binu israa'iilna haatan waxa ay ku soo noqdeen oo wada degeen dhulkoodii markaana wakhtigii nexmiya hogaaminayey reer binu israa'iil waxaa la hirgeliyey mashaariic muhiima habase yeeshee howshiisii weli ma idlaanin waxaana soo haray wakhti kale ee uu ku samayn karo shuqulladii ilaah waxaannu haatan gudagelaynaa haddaba cutubka siddeedaad ee kitaabkii nexemiya ah cutubka sideedaad haddaba hal mawduuc buu ka hadlayaa waxaana weeye barashada kitaabka baibalka oo uu horkacayo cisra'a cutubyadii hore waxaanu ku soo aragnay in nexemiyaah diyaargareeyey habkii loo ilaalin lahaa magaalada waxaana uu magacaabay ragabya waxa uu doonayey in yeruusaalem ay ka buuxsanto farxadda rabbiga wuxuu haatanna diyaargareeyey daraasaha dadku ay kitaabka quduuska ah ku samaynayaan taasoo aasaas u noqonaysa hanuunka ama toobadkeenka dadka haddaan markaa iminka idiin bilowno xigashada kitaabka cutubkiisan sideedaad ayaannu eegeynaa aayaddiisa koowaad oo ku qoran ama ka bilaabanaysa baalka lix boqol saddex iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qoran sidatan oo dadkii oo dhammu iyaga oo ah sidii nin keliya ayaa ay dhammaantood ku soo wada urureen meesha bannaan oo iridda biyaha ka horraysa oo karraanigii cisraa ahaa ayaa ay kula hadleen oo u sheegeen in uu keeno kitaabkii sharcigii muuse oo rabbigu ku amray reer binu israa'iil cisraa iminka waxaa loogu yeeray inuu keeno kitaabkii sharciga ee muuse waayo waxaa halkaa ka dhacaya daraasaad weyn oo kitaabka lagu samaynayo oo dadka oo dhan dhagahooda la maqashinayo haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada ayaannu haatanna eegeynaa aayadda labaad ee cutubka sideedaad ee kitaabkeenna ximi ah waxaana qoran sidatan markaasaa wadaadkii cisraa ahaa sharcigii hor keenay ururkii ahaa rag iyo dumar iyo in alla intii waxgarasho ku maqli kartay oo dhan oo waxaana ay ahayd bishii toddobaad maalinteedii koowaad haddaba waxaad maanka ku haysaa dhegayste in ay halkaasi isugu tageen oo keliya in allah intii waxgarasho ku maqli kartay oo dhan kitaabkan waxaa kaloo taasu ay ka macno tahay in dadka oo dhaniba ayan isku garasho ahayn oo waxaa jiro kuwo ay tahay in alif looga soo bilaabo xaajada laga yaabo markaa in nexemiya abaaburay shirkan habase yeeshee diyaargarow baa ka horreeyey intaan shirkan laysugu iman si markaa looga hadlo sharciyadan la akhrinayo iyo sida dadka loo garansiinayo waa kuwa aan garanayne haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabkan ayaanu haatan eegeynaa kitaabkii nexemiya ah cutubka sideedaad aayadda saddexaad waxaana qoran sidatan oo isna wixii kitaabkii ku qornaa ayaa uu ka akhriyey meeshii bannaanayd oo iridda biyaha ka horreysay oo waxa uu akhriyey tan iyo aroortii ilaa harkii wuxuuna ku kor akhriyey raggii iyo dumarkii iyo kuwii garan karayey oo dadkii oo dhammuba aad bay u dhegaysanayeen kitaabkii sharciga haddaba waxaa halkaa ka muuqda xiiso iyo jacayl weyn oo dadkanu ay u hayaan ereyga ilaah habase yeeshee maanta la heli maayo qof doonaya inuu hadallada ilaah dhegaysto muddo ka badan hal saac oo waxaa dadka ku jira degdeg haddaba reer binu israa'iil halkan bay isugu yimaadeen waxaana ka buuxsamay iyaga oo dhan xamaasad iyo qiiro weyn oo ay hadalka u hayaan waxaana ay u arkayeen hadalladan loo akhrinayo in ay ka helayaan khibrado cusub haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaa waxaa ku qoran aayadda afraad ee isla cutubkan sideedaad sidatan oo karraanigii cisraa ahaa waxa uu kor taagnaa meel sare oo alwaax laga sameeyey oo sababtaas aawadeed loo dhisay oo dhankiisa midigta ah waxaa taagnaa mitidyaah iyo shamac iyo caanayaah iyo uuriyaah iyo xilqiyaah iyo macaseyaah oo dhankiisa bidixna waxaa taagnaa feedayaah iyo mishaa'eel iyo malkiyaah iyo xaashuum iyo xashbadaanaan iyo sakariya iyo weliba meshulaam haddaba cisraa waxa uu la taagnaa saddex iyo tobankaa nin haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegeynaa kitaabkii nexemiya cutubka sideedaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan markaasaa cisraa kitaabkii furay iyadoo dadkii oo dhammu wada arkayaan waayo wuu ka wada horreeyey dadka oo dhan oo markuu furay ayaa dadkii oo dhammu wada istaagay haddaba markii cisraa kala furay kitaabka ay ku qoraayeen hadalladii ilaah ayaa qof waliba sare joogsaday oo way taagnaayeen intii cisraa akhrinayey hadallada ilaah oo dhan markii ay dhegaysanayeen hadallada ilaah ka bilaabata aroorta ilaa duhurkii ayaanay marnaba salka dhulka dhigin habase yeeshee waxaa ka horreeyey barashada kitaabka hadal ilaah ammaan ah oo rabbiga ayaa ay markii ugu horreysay u mahadnaqeen haddaan hadalkaa idinka akhrino kitaabkii nexemiya ah cutubka sideedaad aayadda lixaad ayaa waxaa qoran sida tan koolkaasaa cisraa ammaanay rabbiga ah ilaaha weyn oo dadkii oo dhammuna intay gacmaha kor u qaadeen ayaa ay ku jawaabeen aamiin aamiin oo intay madaxa foorariyeen ayaa ay rabbigu u sujuudeen oo wejiga dhulka saareen haddaba waxaa tani ay ka macno tahay in dadka oo dhammi ay sujuudeen iyaga oo wejiga dhulka saaraya caabudaadii berigana sidaa baa loo qaban jiray oo dadku way sujuudi jireen markaasaa ciisraa ammaanay rabbiga ah ilaaha weyn haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabkan nexemiya ayaannu haatan eegaynaa cutubka siddeedaad aayaddiisa toddobaad waxaana qoran sidatan oo weliba waxaa kaloo dadkii sharciga garansiiyey yeshuuca iyo bani iyo sheeraabyaah iyo yaamiin iyo caaquub iyo shabatey iyo hoodiyaah iyo macasiyaah iyo qeeliitaah iyo casaryaah iyo yosabaad iyo xaanaan iyo feelayaah iyo kuwii reer laawi oo dadkiina meeshoodii ayaa istaageen haddaba waxaa inta ku qoran magacyo shakhsi ahaaneed mar kale warraggii dadkii shirki isugu yimi u fasirayey hadallada ilaa marka ay garan waayaan haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa aayadda siddeedaad ee isla cutubkan siddeedaad waxaana qoran sida tan oo kitaabkii sharciga ilaah si bayaana ayaa loo akhriyey waana la micneeyey si dadku u garto waxa la akhriyey haddaba dadkii oo dhammu waxa ay isku soo urursadeen iriddii biyaha ee derbigai yeruusaalem haddaba raggii lagu sheegay ama lagu sheegayo aayadda toddobaad waxa ay ku dhex jireen dadka cisraa oo isagu ahaa karaanigii ayaa haatan waxa uu akhriyayaa qayb ka mida sharciga markaasaa in yar la aamusnaanayaa si dadka loogu micneeyo wixii la akhriyey si wanaagsan baa loogu fasirayaa haddii la arko kuwo aan garan karin qidcada sharciga ee cisraa akhrinayo haddaba waxaa la odhan karaa waxaa halkaa ka socday barashada qowlka ilaah waxaana aan la yaabannahay sida xaaladdu ay ahayd iyo wixii dhici lahaa haddii dadku ay isugu iman lahaayeen daraasaadka baibalka qof baa sida aan filayo dadka ka soo dhex baxaya markaasuu akhriyayaa hadalladii ilaah waxaa markaa dadka dhexdiisa joogaya macallin aad u garanaya kitaabka kaba soo qaad qofkii akhrinayay in uu ku bilaabo warqaddii rasuul boolos u qoray dadka efesos cutubka koowaad aayadda afraad baalka saddex boqol siddeetan iyo toddoba ee axdiga cusub markaasoo rasuulku uu lahaa xataa siduu inoogu doortay isagu dhexdiisa intaan dunida la aasaasin ka hor inaynu quduus ahaano oo iin la-aano isagoo hortiisa isagoo ina jecel haddaba aayaddaas maxaad ka garatay dhibaato ayaad kala kulmaysaa haddaba fahamka qaar ka mid a aayadaha ku qoran kitaabka quduuska ah cutubyadiisa waxaana markaa aad la kulmaysaa dhibaato intaadan weliba sadarka ugu horreeya akhrinin waa maxay haddaba waxbaridda kuwa la doortay ee haatan aynu soo akhrinay waxaad markaa ogaanaysaa in loo baahan yahay in kitaabka daraasaad lagu sameeyo si ummaddu usoo hanuunto oo weliba loo garto haddaba daraasaadkan ku qoran kitaabkii nexemiya ayaa waxaa cad in uu keenay hanuun iyo toobadkeen weyn haddaba markii dadka loo akhriyey wax ku saabsan kitaabka oo su'aalo ay iska weydiiyeen ayaa dadkii waxa ay garteen sharciga haddaba mufasiriinta waxa ay istaageen halkii loogu tala galay oo markii ay arkaan waxayan garan karin dadku ayaa ay si caadi ah ugu fasirayaan marka anigu kuma qanacsani in erey inta kitaabka lagala soo baxo dadka lagu wacdiyo iyadoo halkaa erey lagu noqnoqonayo waxa wanaagsan in la dhex maro kitaabka oo dhan sidaan inaguba samayno waxaa markaa taasu ay yaraynaysaa haddii la isticmaalo in dadku ay ka niyo jabaan barashada kitaabka waxaana ay taasu keenaysaa jahwareer ku imanaya kuwa maqlaya hadalka ama lagu wacdiyayo marka halkan waxaanu ku arkaynaa in cisraa hadalka uu akhriyayo oo haddii su'aal ay timaadana waxaa qofkii u jawaabaya macallimiinta sharciga oo ku dhex jira dadka waxay u muuqataa in horumadii dhowr iyo toban qof ka koobanba ay hal macallin haystaan kaasoo u fasiraya sharciga waxaan markaa rumaysanahay in ilaah innaga uu inaga doonayo inaan sidaa oo kale dadka wax u barno haddaba culimmada qaar ayaa waxa ay rumaysan yihiin in barashada kitaabka ee aayadda loo fasirayo ay tahay hab ka mid ah hababka dadka loo wacdiyo laakiinse aanay ahayn bay leeyihiin habka ugu wanaagsan oo cilmiga ku fadhiya laakiin halkan waxaa laynoogu sheegayaa in si bayaana loo akhriyey oo loo micneeyey si dadku u garto waxa la akhriyey marka waa muhiim in dadka aayad aayad loogu akhriyo kitaabka sidaannu haatanba ku arkayno kitaabkii nexemiya cutubkiisa sideedaad aayadda sideedaad waxaan markaa u baahannahay inaan garanno weliba waxa ilaah inagu leeyahay innaga oo u kuurgelayna ereygiisa qoran haddii aad u fiirsato dadka haatan ku howlan barashada kitaabka ayaad arkaysaa inaanay xiisad weyn u haynin waayo ma jiro qof u sharaxaya hadalkii oo si bayaana ugu muujinaya waxyaabaha daahsoon ee ku jira kitaabka waxaa markaa laynaga doonayaa inaan xoojinno in hadalka ilaah si bayaan ah loo fahmo taasina waa ahmiyadda barashada kitaabkanu ay leedahay haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa kitaabkii nexemiyaha cutubka sideedaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan markaasaa nexemiyaha oo taliyaha ahaa iyo wadaadkii cisraha ahaa oo isna karaaniga ahaa iyo kuwii reer laawi oo dadka waxbari jiray waxa ay dadkii oo dhan ku wada yidhaahdeen maanta waxa ay rabbiga ilaahiina ah u tahay maalin quduusa haddaba ha barooranina hana ooyina maxaa yeelay dadkii oo dhammu way wada ooyeen markay maqleen ereyadii sharciga haddaba dad badan oo halkaa joogay maalintaas ayaan garanaynin hadallada ilaah oo aan weligoodba loo akhrinin markaa hadalladan sida bayaanka loogu akhrinayo iyo waxbaridda sharciga ayaa keentay inay dunuubtoodii ka soo noqdaan waxaa halkaa ka dhacay haddaba baroorasho iyo hanuun dadkii oo dhanu ku dhacay ama saameeyey sida abbaarta ah dadkii waxa ay la ooyeen farxad waayo waxaa taabtay hadallada rabbiga haddaan markaa horay idiinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii nexemiya cutubka sideedaad aayadda tobnaad waxaana qoran sida tan oo haddana waxa uu iyagii ku yidhi taga oo baruurta cuna oo wax macaan cabba oo kii aan wax u diyaargaraysnaynna qayb u dira waayo maanta waxa ay rabbigeenna u tahay maalin quduusa hana murugoonnina waayo idinka waxaa xoog idiin ah farxadda rabbiga haddaba waxaa halkan ka dhacay shir weyn oo dadku ay meel waliba ka kala yimaadeen haddaba kaasu waxa uu masaal u yahay injiilka dadka haatan lagu wacdinayo oo iminka inoo ah hadallada ilaah haddii markaa wacdiska hadallada ilaah ayan macaani ku lahayn waxaad doonaysaa inaad inta dibadda u baxdo wax wanaagsan aad samayso ama u samayso qof kale waxaana taasu u dhigmaysaa in aad doonaysid in wax wanaagsan aad ilaahba u samayso waxaan kaloo arkaynaa in hadalladii ilaah ay nacfi badan leeyihiin waxaa nexmiyaa leeyahay kii aan wax u diyaar garaysnaynna qayb u dira waxaa dadkii loo sheegay in ay masaakiinta caawiyaan waxaana uu ku yidhi ha murugoonnina wax markaa ay ahayd in ay farxaan waayo farxadda rabbiga ayaa haatan xoogooda ah rasuul boolos oo la hadlaya dadkii reer filiboy ayaa waxa uu inoogu sheegayaa cutubka afraad ee isla warqadda aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka saddex boqol iyo konton ee axdiga cusub sida tan wax waliba waan ku samayn karaa gargaarkiisa kan i xoogeeya mar kale ayaa uu haddana inoogu sheegayaa isla warqaddii reer filiboy cutubka afraad aayadda afraad oo waxa uu leeyahay mid kasta rabbiga ha ku faraxsanaado oo welibana waxaan idin leeyahay farxa haddaba bawlos waxa uu masiixiyiinta u sheegayaa in awooddoodu tahay farxad qarsoodigu waa salaadda laakiin halka awooddu ka imanayso waa farxadda waxaana ku farxad gelinaya hadallada ilaah taasina waa hal asbaab oo aan u rumaysanahay in wax waliba ka khaldan yihiin wehelnimada aan farxadda lahayn oo aan qalbigana dhiirogelin siinayn waxaa la doonayaa in wehelnimo kasta ama urur waliba oo masiixiyiina ay xagga niyadda ka faraxsan yihiin oo weliba xoog ka leeyihiin waxaa jira markaa kiniisado ilaah barakadeeyey oo farxadda iyo barakada ay haystaan aawadeed baa waxaa kordhay xubnihii kiniisadda waxaana ay barako u noqdeen dadka ay la degan yihiin marka ay la qaybsanayaan halka ay farxadda iyo barakada ka helayaan meel kalena maaha ee waa hadallada ilaah oo ku qoran kitaabkan soo jireenka ah ee baibalka waxaa xubnaha kiniisadda ka mid ah ama ay helayaan barako kadib markii ay bartaan hadallada ilaah ee macalimiinta wehelnimada ay ku howlan yihiin waxaa farxaddu ka timaadaa hadallada ilaah waxaa xubnaha kiniisadahaas ka mid ah ama ay helayaan barako kadib markii ay bartaan hadallada ilaah ee macalimiinta wehelnimada ay ku howlan yihiin ama ay barayaan dadka waxaa farxaddu ka imanaysaa hadalladii ilaah ee ma ahan tirsiga xubnaha iyo weliba firfircoonida dadka halkaa ku kulmaya waxaan markaa garanayaa dad badan oo toddobaadkiiba mar isugu yimaada goobaha wax lagu caabudo haddana dagaal uu ka dhaxeeyo waxaa markaa loo baahan yahay haddii ilaah magaciisa aad ku kulmaysaan inay nabadi idin dhex taallo aadinka iyo weliba derisyadiinna haddii kale waxbaa idinka khaldan walaalayaal rasuul yooxanaa oo la hadlaya rumaystayaasha ayaa waxa uu inoogu sheegayaa warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda afraad sida tan leh oo waxaannu waxyaalahan idinku soo qoraynaa si ay farxaddiinnu u buuxsanto waxaan markaa filayaa in aad garataan hadafka iyo danta loo akhrisanayo hadallada ilaah waxaana weeye oo keliya in farxaddiinnu buuxsanto caawina intaa ayaan markaa ku soo gunaanadaynaa barnaamijka habeenka xiga ayaannu halkii idiinka sii wadaynaa barashada kitaabkan qadiimka ah ee nexemiye ah
siraadkii adduunkow subanaha eebow sarreeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimailada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga oo ah somali t w r at yahu com aada u fududyahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibaleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
sacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin